maanta oo ku beegan kow iyo labatanka bisha noofembar ee sanadkan laba kun afar labaatanka waxaa soomaaliya laga xuseeya maalinta macalinka soomaaliyeed xuska maalintan oo soo bilowday sanadkii kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii ayaa lagu muujiyay qiimaha macalinka iyo ahmiyadda uga fadhiya bulshada haddaba waa sidee xaaladda macalinka soomaaliyeed ee xilligan cali maxamuud maxamed cali dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada muqdisho islamarkaana ah xubin ka tirsan golaha dhexe ee ururka macalimiinta soomaaliyeed ayaa ka warramaya ahmiyadda ay u leedahay macalinka maalintan sideeda bulsho kastaahi horumarkeeda wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay oo tiir u ah macalinka marka haddii macalinku uu waayo maxaa la yidhaahdaa horumarin xagga noloshiisa ah bulshaduna ma helayso horumar marka duruufaha macalinka soomaaliyeed ku taagan waxaa ka mid ah macalimiinta soomaaliyeed ma haystaan wax la yidhaahdo job security ma haystaan shaqo maaragtay oo maaragta laysku hadlayn kara ma ay haystaan maxaa la yidhaahdaa waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag waxyaabaha soo gala ama incomeka ah ee ay ku shaqeeyaan personal incomekuna aada u hooseeya waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha inta badan miisaaniyad cid ku kabtana ma leh ama dhinaca dowladda ha ahaato ama hay-adahan kale markaasi waxa weeyaan sharaatiga ama sadaqo macnaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada marka macalinku wuxuu ku shaqeeyaa duruuf aada u adag wuxuu waxa uu soo saaraa waxaan u malaynayaa inaysan ku filnayn noloshiisa marka duruufahaasuu ku sugan yahay macalinku macalinkuna dee haddaanu noloshiisa maaraynin oo nolol ku filan aanu helinin qoyskiisa iyo ilmihiisa bulshada waxaa ma tari karo maantay aniga waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo dee waxa weeyaan oo oo maaragtay iftiinkii bulshada soomaaliyeed uu daaran yahay ama dee maalintii ugu muhiimsanayd ee la oran karo macalin marka la yidhaahdo waxaa kuu soo baxaya macalinku sidiisaba waa barbaaryaha bulshada ama waa foster barent weeyaan waa waalidka wax kobciya xagga maskaxda marka aniga waa maalin aada iigu weyn waxay xasuusinaysaa aniga ardaynimadaydii iyo markii de aniga inaan macalinkaygii soo xasuusto anigoon waxba aqoonin dee waxi baray maxaa la yidhaahdaa waxay kaloo isoo xasuusinaysaa intaan ku dhex jiray waxbarashada wixii dee arday ama macalimiin ama baha waxbarasho aan la soo shaqeeyey marka xarumaha waxbarashadu waxay leeyihiin xasuus gaara oo maaragtay qofka waad aragtay taariikhdiisa meesha wax ku soo bartay waa uga duwan tahay meelaha kale xasuustii iskuolkiisa uu ka soo baxay ama saddexaado ama sare marka goobaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo qofka laftiisa macalinka macalinkaasoo arday soo ahaa laftiisa wuxuu soo xasuusanaya macalinkiisii iyo meeluhu wax ka soo bartay marka waa maalin aad aniga iigu weyn bulshada soomaaliyeed iyo macalinka soomaaliyeedna aad ugu weyn